إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah qarax ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka maarayaha garoonka diyaaradaha ee magaalada baardheere ayaa ka hadlay saameynta ka dhalatay xayiraadda duulimaadyada ah ee ay dowladda federaalka ku hayso gobolka gedo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay inay adag tahay in la aas-aaso maleeshiya beeleedyo fuliya danaha dowladda federaalka dowladda xabashada etoobiya ayaa wafdi ka socday maamulka la baxay somalilan u diiday inay ka hadlaan munaasabad dhaqan oo lagu qabtay magaalada dirirdhabe ee dhulka soomaali galbeed xoolodhaqatada ku sugan deegaanada ay kaga sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka gobolka shabeellada hoose ayaa ka cabanaya xatooyo ba'an oo lagu hayo xoolahooda horumar dhanka waxbarashada diinta islaamka ah ayaa laga dareemayaa magaalada jamaame tan iyo markii ay xarun u noqotay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dalka suuriya ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran qarax ka dhacay duleedka degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qaraxan oo ay fuliyeen rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si gaara kaga dhacay inta u dhexaysa degmada balcad iyo deegaanka qalimow waxaana lala beegsaday askar ka tirsan dowladda federaalka ah oo lugeynayay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaana ka soo gaaray ugu yaraan hal askari ayaa ku dhintay qaraxa halka sidoo kalena ay afar kale ku dhaawacmeen maarayaha garoonka diyaaradaha degmada baardheere ayaa ka hadlay saameynta ka dhalatay xayiraadda duulimaadyada ee ay dowladda federaalka ah ku hayso gobolka gedo faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan bader xayiraadii ay dowladda federaalka ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho ay saartay duulimaadyada ka imaanaya dhanka gobolka gedo ayaa waxaa lagu waramayaa inay ka dhasheen dhibaatooyin kala duwan oo ay ka cabanayaan mas-uuliyiinta gobolkaasi maareeyaha garoonka diyaaradaha degmada baardheer ee gobolka gedo ninka lagu magacaabo cali dubeed ayaa wuxuu si aada uga hadlay dhibaatooyinka ka dhashay xayiraada ee dowladda federaalk kusoo rogtay duulimaadyadii diyaaradaha ee gobolka gedo wuxuu sidoo kale sheegay ninkan in dhibaataday kusoo laabatay dhexdooda wuxuuna tilmaamay saraakiishii dhowaan ku dhaawacmay qaraxiyay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fulisay magaalada baled xaawo ay dayacad ugu dhinteen gudaha magaaladaasi maareeyaha garoonka diyaaradaha ee gobolka gedo wuxuu sidoo kale sheegay in guud ahaan shacabka ku nool gobolkaasi ay horey u heysatay dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid tahay buundada baardheer iyo buurdhuubo oo go-an iyo buundada luuqoo qarka u saaran inay gebi ahaanteeda goodo wuxuuna ka shanqariyey cali dubad in dhammaan dhibaatooyinka iminka ka jira gobolkaasi islamarkaana ay wajahayeen dadka gobolkaasi ku dhaqan ay mas-uuliyaddeeda leedahay dowladda federaalka islamarkaana aysan waxba ka qabanin si kastaba khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya maamulka isku magacaabay jubbaland iyo dowladda federaalk ayaa wuxuu saameyn xoogan ku yeeshay dadka ku dhaqan degmooyinka gobolka gedo iyo magaalada kismaayo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalka ayaa sheegay inay adag tahay in la aas-aaso maleeshiya beeleedyo fuliya danaha dowladda federaalka tafaasiil ku saabsan warkaas waxaa soo jeedinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli daahir amiin jesow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa sheegay inay adag tahay in la aas-aaso wax maleeshiyo beeleedyo ah oo fuliya danaha dowladda federaalka waxa uu sheegay in kuwii hore la dayacay loona diiday in wax mushaar ah la siiyo sidaasi darteedna aan xilligan sahlanayn in la aas-aaso kuwo cusub wuxuu tilmaamay dhanka kale in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay fadhiso albaabada hore ee magaalada muqdisho wax micno ahna aanay lahayn in ciidan ka baxay muqdisho ay tagaan gaalkacyo waa kan isaga oo ka dhowaajiyey hadalladaasi
basra ay joogaan beertii calmahdiya maxkamadda gaalkacyana dadaa la geeyey iyo mudug ma ogaya xasan madaxweynaha haddii isku fikiriy inta yaroo duluuqoo reerkiisa ay degaan oo qoyska asaga askasii dhashay oo ay degaan inas yidhaahdo maantayaan ciida idinkeena inas yidhaahdo inas rabo waa goonigeeda taas dal xoreeya maaha ciidamadii soomaaliya oo dhammaa lawada diyacay laba kun kama badna laba kun oo wiil ma boqol iyo sagaashan doolar loo waay boqol iyo sagaashan doolar ay qaataan oo macaawis leeyahy nafaa u geysa inay isbaaro dhigtaan ma ogido nafaa u geysa marka xaqiiqada waxaa dhabtaha la rabaa ma ogti waxyaabaha culayskan uu keenaya ka mid tahay markii ninkii kaa horreeyey la dayacay ood aragti abaabulkeeda xataa waa nagu adkaanaya daahir amiin jeesow oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalka ayaa mar weliba sidan oo kala dhaleeceeya ciidamada dowladda federaalka isagoona hadda ka hadlay ciidamada mooryaanta macawisleyda oo hadda wajahaya xaalad adag kadib markii ay garabkooda ka baxeen mas-uuliyiintii ku carbinaysay dagaalka ka dhanka ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda xabashada ethoobiya ayaa wafdi ka socday maamulka la baxay somalilan u diiday inay ka hadlaan munaasabad dhaqan oo lagu qabtay magaalada dirirdhabe ee dhulka soomaali galbeed cabdifataax faarax diiriye ayaa ka warramaya dowladda itoobiya ayaa wafdi ka socday maamulka la baxay somalilan u diiday inay ka hadlaan munaasabad dhaqan oo lagu qabtay magaalada diridhabe ee dhulka soomaali galbeed munaasabadan ayaa waxaa lagu qabtay xeer ciise wasiirka ciyaaraha oo hogaaminayay wafdiga maamulkaasi ayaana sheegay in arrintaasi ka dambeysay dowladda federaalka oo iyada lafteeda munaasabadda qayb ka ahayd wuxuuna intaasi ku daray in etoobiya ay fulisay hadalka dowladda federaalka oo aysan munaasabadda wax hadal ay ka jeedin xubnihii maamulka somalilan ee munaasabadii dhaqan xeer ciise laga hor istaagay inay hadal ka jeediyaan munaasabadda ayaa waxa uu yidhi wasiirka ciyaaraha ee maamulka somalilan waad ogtihiin aqoonsi ma haysano etoobiya iyo soomaaliyana waxay kusoo heshiiyeen ankara soomaaliyana haddii ay shirkii timid waxay yidhaahdeen annaga mooye cid kale hadal ha siinina etoobiyana waxay fulisay arrintii soomaaliya ayuu yidhi wasiirka ciyaaraha somalilan geesta kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo shalay u waramayay wargeyska caanka ee washington boste ayaa wuxuu xusay inay jiraan xubno u dhow madaxweynaha maraykanka trump inay dabada ka riixayaan aqoonsiga somalilan taasoo uu sheegay inaanay dhici doonin m o u-ga etoobiya iyo somalilan ayaa burburay kadib markii xasan sheekh iyo abiy axmed ku kulmeen dalka turkiga gaar ahaan magaalada ankara halkaasoo abiy lagu ogolaaday inuu marinbadeed ka helo soomaaliya si kastaba maamulka somalilan iyo kan muqdisho ee xasan sheekh uu hogaamiyo labadooduba ku tartamaya sidii ay etoobiya u raaligelin lahaayeen iyagoona baylaha uga dhigay wax walba oo ummadda soomaaliyeed u dhowranaa iyadoona dhanka kale etoobiya saamayn ku yeelatay ismaandhaafka labada dhinac ee la xidhiira baddii la siiyey oo labada maamulba xigsanaya heshiiskaasi sidii ay midkoodba midka kale ugu saxiixi lahaa etoobiya badda soomaaliya xoola dhaqatada ku sugan deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka ee gobolka shabeellada hoose ayaa ka cabanaya xatooyo ba'an oo lagu hayo xoolahooda faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedanaya farxaan cali cabdulaahi xoolodhaqatadan ku nool deegaanada ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalk ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxay ka cabanayaan xatooyada ba'an ee lagu hayo xoolahooda waxay sheegeen in kooxo isku xidhan ay ka dilaaceen deegaanadooda kuwaasoo xoolaha xadaya islamarkaana gowracaya sidaasina ku iibsanaya meelaha ay arrimahani ka jiraan waxaa ka mid ah deegaanada hoos yimaada afgooye sida sabiid oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda federaalka annaga xoola dhaqataan nahay baadiyaa degan nahay xoolaheenagii ay duurka galaan haweenkii waa la baxsado hayaa baali haddii naqato waa la baxsado hayaa awal eriyaas ahay erigii mootalamlugaale lagu qaadaa magaaladaa la guliyo hayaa afgooya la geynaa sabiib meel la yidhaha la geynaa caanoola meel la yidhaah mareerey meelahaasaa aadu wada gadanaa niman tuugo ah waay oo isbiirsati niman inta aday kula jiraan niman afgooday joogaan magaalayaalkay joogaan nimanna waxbay iyo tuugada iyo waxay inka dhex shaqeeyaan iyo nimanka xoolaha oo oo sooxadaay marka niyaa hal geel hadda daraad oo arbacdan arbacdeed moorad a soo geliy waa liga baxsaday haddii oon raadraac raad raaci bacdi waa leelahay marka waxaan arkay baa baabuuraa duurkaa la gistay waa la gooracay nimanaa imaadeen baraafukus wataan baabuuray ku qaateen magaaladii ay gelinayaan gobolka shabeellada hoose ayaa ka mid ah gobollada ugu qanisan soomaaliya islamarkaana leh dhulbeereed ballaaran iyo xoolo kala duwan balse taa beddelkeeda dadkan ayaa waxay wajahayaan dhibaatooyin joogto ah oo ay ka mid tahay amni darro kaga imaanaysa askar iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka horumar dhanka waxbarashada diinta islaamka ah ayaa laga dareemayaa magaalada jamaam ee tan iyo markii ay xarun u noqotay walaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa soo jeedanaya maxamed daahir cali sow sida ay ii sheegeen dadka muddada fog ku nool magaalada jamame waxa ay magaaladan caan ku tahay barashada diinta islaamka si gaar ah xifdinta qur-aanka kariimka oo carruurta ay bartaan iyagoo aad u da'yar taariikhda ifaysa ee ku saabsan waxbarashada qur-aanka kariimka ee magaalada jamame waxaa laga dareemayaa xalaqaadka masaajida ah oo dadka soo xaadira intooda badan ay horay u soo barteen qur-aanka kariimka waxaa la xasuustaa in masaajida magaalada jamaame iyo dugsiyada qur-aanka kariimka iyo goobo kale ay ahaayeen goobaha lagu barto qur-aanka kariimka markii xarakada shabaabulmujaahidiin gacanteeda ay soo gashay magaalada jamaame waxaa xoogaystay barashada qur-aanka kariimka iyo kutubada kale ee diinta islaamka sida uu inoo sheegay cabdow bashiir oo aan kula kulmay masaajidka alnuur oo uu ka socday tafsiirka qur-aanka kariimka xilligaasna uu ka mid ahaa xerta dhegaysanaysay
horta degmadan jamaama waxay caan ku tahay waxbarashada xagga diinta weligeedana waa jiri jirtay intii walaayadda islaamka timadana waa la sii xoojiyey aad baa loo waxbartay diintana aad baa loo xoojiyey magaaladan caanna waxay ku ahayd xafidinta qur-aanka alkariimka dad badan oo ka soo baxay magaaladan oo ku dhashay ayaana ka tirsan walaayadda islaamka ilmaha iyagoo yaryar oo shan jira qur-aanka la geen jiray waxbarashadana waa ku fiicnaayeen diinta islaamkana waa ku fiicnaayeen yar iyo weynba jamaame waxaa loo dhaqaaqay tacliinta marka laga baxo salaada subax waxaa masaajidda magaalada si toos ah kaga bilowda duruus iyo kutubo kala duwan oo ay ku xiran yihiin dad aad u badan markan dukaday ayaan ku yara hakaday masaajidka alnuur oo ka mid ah masaajidda ay ka socdaan duruusta markiiba waxaa goobtii ii dhoweyd soo fadhiistay sheekh faarax shariif oo ka mid ah culimada diinta islaamka shiikhu noloshiisa inta badan waxa uu ku qaatay fidinta diinta islaamka ah waxaana uu ka mid yahay culimmada magaalada sheikh faarax waxaa hareerihiisa fadhiya xer ku xiran oo u badan ganacsato odayaal iyo dhallinyaro kolka ay cashirka qaateen oo loo dhammeeyey ayaan ardayda ka codsaday inay ila hadlaan oo ay iga warbixiyaan kitaabka u dhammaaday iyo kan u bilowday suldaan cabdisalaam cismaan yaa hogaamisa beesha sare waxaa noo soo dhammaaday kitaab caqiida ah weliba gabaya manduuma manhajulxaq fi lcaqiida walakhlaaq ayaa noo soo dhammaaday intii aan ku guda jirnayna ilaahay wuxuuna waafijiyey inaan wada xaadirno beydkan ilaahay ilaahay tabaaraka watacaala ayaa ku mahadsan masaajidka darsi aad u qurux badan baa ka socda duruustoodana waa iska mutawaatir marka kitaabka madmuumada ah ee hadda dhammaaday manhajulxaq isaga bilowgiisii hal cashar inuu iga horreeyay aan u malaynayaa baan la soo kowsaday ilaahay fadligii sagaal iyo labaatankii bishan buu naga dhammaaday bisha toddobaad kun afar boqol afartan iyo lix saacaddu waxa ay wax yar sii dhaaftay laba-iyo toban saac iyo daqiiqado darsi labaad ayaa masaajidka ka bilowday waxaana xilligaasi aan ku qiyaasi karaa in ay ku beegnayd laba iyo tobanka subaxnimo magaalada dacwo aad iyo aad fara badan ayaa ka socda gaar ahaan annaga cashirooyin oo mutawaatir ah ayaan qaadanaa ilaa iyo sanadka dhan ayaan qaadanaa sanad kale ku dhammaan kara cashir oo macnaha kala joojin ah ma jiro halkan waxaan ku qaataa duruus oo qur-aan oo taxfiid iyo tafsiir ayaan ku qaataa duruustan ka hor ilaa meeqa idiin socotaa hadda waxay socotaa laba bilood oo kale ayay socotaa sida hadda oo maamulka gobolkana loo soo bedelay maasha allah macalimiin tayle iyo waxbaa la keenay mid ka mid a culimmada diinta islaamka ee magaalada jamaama soo gaaray aadna u nuuriyey magaaladan waxa uu hadda cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka ka akhriyaa masjidka alnuur darsiga ayaa bilaabanaya laba-iyo tobanka duhurnimo ama lix saac qof weliba sida uu u yaqaano si loo fahmo aayadaha iyo macnahooda waxa uu shiiqu bixiyaa dadaal kasta oo xertiisa uu ku fahamsiin karo qur-aanka kariimka masaajidka ayay reer jamaama aad u soo camiraan si ay u dhagaystaan tafsiirka qur-aanka kariimka qaar ka mida odayaasha dhaqanka ee qabaa'ilada hogaamiya ayaa safka hore ka ah dhagaysiga tafsiirka carruurta ayay sidoo kale kaalintooda muuqataa oo tafsiirka ku xiran inta uusan wadaadku bilaabin cashirka waxaa ardayda laga dhagaystaa cashirka kan ka horeeyey marka cashirka uu dhammaaday salaadana aan la gelin ayaan dalbaday inay ila hadlaan qaar ka mida odayaasha dhaqanka iyo dhallinyarada ku xiran darsigan xaaji xasanow maxamed cumar xaaji xasan maqsanaa jirta toddobaatan sanaa jira adiga suuratu rabbanaasaan kasoo bilaabna haddana waxaan marnaa suuratulmuruuja maraynaa alxamdulilah waa noo socdaa maalin ma naga baaqinin jimcaha iyo khamiista mooye tafsiirka wuxuu bilowday maalin axad ah taariikhduna ay tahay lixda bisha labaatan iyo siddeed bisha lixaad kun afar boqol afartan iyo lix una dhiganta bisha laba iyo tobanaad labaatan iyo sagaal labada kun labaatan iyo afarta maalintaas ayuu bilowday tafsiirka wuxuuna ka bilowday masjidulnuur ee ku yaala degmada jamaame insha allahu tacaala wuxuuna ka bilowday tafsiirkaas qul acuudu birabbi nnaasi uu ka bilowday maantana wuxuu marayaa wasamaa'i daati lburuuj uu marayaa culummada rabbaaniyiinta ee xarakada shabaabatu mujaahidiin inay noo soo diraan mar walbaba culummada noocan oo kale oo balaaqada leh oo gelinta wanaagsan bismillaah magacaygu waa qaleey dhalinyarta kunool degmada jamaama gaar ahaan jubbada hoose hadda aan dhex aan kula hadlaya waxaan dhex taagan yahay masjid nuur halkan kheyraad badanaa ka socda oo ah tafsiirka qur-aanka kariimka wuxuu ka bilaabay sheekha kheyr allah siiyo hoos ayuu ka bilaabay barbinaas ayuu ka bilaabay haddan wuxuu marayaa tafsiirka qur-aanka kariimka wasmaaya telburuuj waxaan leeyahay sheekha kheyr allah siiyo aad iyo aad sheekhan waxaan sheekh fiicanaan dhah karaa sababtoo ah markuu cashirka noo aqriyo mar kasta noo soo celinaya wuxuu leeyahay dhexdiina isku celceliya si carabka hadduu qoyon yahay sheekhan waxaan leeyahay marka koowaad had waay mar labaad inuu noo celiyo midda kale aan usii baaqaya dadka waxaan leeyahay dhalinyarta saxabyaalkiya meelaha iska fadhiyaan war fursadan ka faa'iidaysta masjidka imaada kheyraadka ka socda waxyaabaha aan la farxay ee isoo jiitay waxaa ka mid ah in masaajidka dhexdiisa aan ku arkay carruur fooda gelisay da'da toban sano kuwo kalena ay laba ama hal sano u raacdo kana mid ah dadka dhegaysta tafsiirka qur'aanka kariimka ee ka socda masaajidka alnuur carruurta ayaa dusha ka haya oo xifdiyey macnaha ilaa iyo hadda suuradaha la sharaxay sidoo kale masaajidda kale ee ku yaala magaalada jamaame waxaa ka socda duruus ku saabsan caqiidada akhlaaqda iyo towxiidka masaajidka quba ayaa ka mid ah masaajiddaasi marka laga baxo salaada maqrib waxaa si mubaashir ah u bilowda kitaab uu akhrinayo mid ka mid ah culimmada diinta islaamka ee yimid magaalada kitaabkan oo usuul halaata ah waxaa ku xiran oo ka faa'iidaysta dad badan oo sida aan horey u soo sheegayba ay ka mid yihiin odayaal dhallinyaro iyo carruur wuxuu kala saaray baadilkii iyo xaqii buu kala saaray xalaashii iyo xaaraantii buu kala caddeeyey sababtoo waxyaaba badan oo ummadda isaga qasnaa marka hore waxaad moodaa hadda sida waayihii hore ama inta badan dadka hadda loo badanya waxyaaba badan oo xaaraan loo malaynaynin baa jira sida dadka markay geeriyodaan xoolaha la qalayo kale ama raashinka la samaynayo kale waxyaaba badan buu noo kala saaray wixii ilaahay khayrkiisa loo qala inay xaaraan yihiin buu kitaabka noo caddeeyey in badan wax badan buu noo tusiyey kitaabka warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay dalka suuriya ilow raadiyo ku sugan dalka suuriya ayaa sheegay in saddex qof oo rayid ah ay ku dhinteen qarax baabuur oo ka dhacay bartamaha magaalada maambij ee duleedka magaalada xalab ciidamada difaaca dalka suuriya ayaa sheegay in qaraxa ay sidoo kale ku dhaawacmeen ilaa lix qof oo kale kuwaas oo dhammaantood ah dad rayid ah qaarkood ayaana la sheegayaa inay dhaawacyadoodu aada u liitaan waxaana loo gudbiyey xarumaha caafimaadka ee magaaladaas isla magaaladan maambij bishii lasoo dhaafay ee disembar ayaa waxaa ka dhacay qarax nuucan oo kale ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac kaasoo ilawaradyo dhanka ammaanka ah oo ka tirsan maamulka cusub ee dalka suuriya ay ku eedeeyeen inay ka dambeeyeen xubno ka tirsan xogaga dimuqraadiga dalka suuriya ee loo yaqaano qasad kuwaas oo ku daawan maraykanka warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilliga oo naga intaa